Isaaya cutubka labaad kani waa ereygii uu Isaacya ina Amoos ku arkay wax ku saabsan dalka Yahuuda iyo Jerusalem. Ugu dambaysta buurta guriga Rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda, oo kurahana way ka wada sare mari doontaa, oo qurumaha oo dhammuna iyaday ku qulquli doonaan, oo dad badan baa halkaas tegi doona oo waxay odhan doonaan inakeena buurta rabbiga aynu u kacne oo gurigii ilaah reer yacquub aynu tagne oo isna wuxuu ina bari doonaa jidadkiisa oo inana waxaynu mari doonnaa waddooyinkiisa waayo sharcigu wuxuu ka soo bixi doonaa Siyoon erayga rabbiguna Yerusalem oo isaguna qurumuhu u kala garsoori doonaa oo dad badan ayuu canaanan doonaa oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan maraashiyo warmahoodana maanjooyin oo quruunina quruun kale seef uma qaadan doonto oo inaba mar dambe dagaal ma ay baran doonaan reer yacquubow kaalaya oo aynu iftiinka rabbiga ku dhex soconne waad ka tagtay dadkaadii reer yacquub maxaa yeelay waxay ka buuxsameen waxyaalihii bariga oo waa faaliyayaal sida reer falastiin oo waxay la heshiiyaan dad shisheeyaal ah oo weliba dalkooda waxaa ka buuxa lacag iyo dahab oo khasnadahooduna dhammaad ma leh oo weliba dalkooda waxaa ka buuxa fardo oo gaarifardoodyadooduna innaba dhammaad ma leh oo weliba dalkooda waxaa ka buuxa sanamyo oo waxay caabudaan shuqulkii gacmahooda iyo wixii ay farahoodu sameeyeen oo ninka hoose waa uu fororsadaa oo ninka weynuna waa iisu hoosaysiiyaa haddaba dembigooda ha ka cafiyin cabsida rabbiga iyo sharafta haybaddiisa dhagaxa ka gal oo ciidda kaga dhuumo binu-aadmiga indhihiisa kibri waa la hoosaysiin doonaa oo dadka madaxweynaantiisana hoos baa loo soo dejin doonaa oo rabbiga keliya ayaa maalintaasi la saaraysiin doonaa waayo rabbiga ciidamada wuxuu maalin u haystaa ku kasta oo kibra oo madax weynaada iyo ku kasta oo kor isu qaado waana la hoosaysiin doonaa iyo weliba geedaha keder la yidhaahda ee lubnaan ee dhadheer ee sare u baxa oo dhan iyo geedaha elah la yidhaahdo ee baashaan oo dhan iyo buuraha dhaadheer oo dhan iyo kudhaha sare u jooga oo dhan iyo munaarad kasta oo dheer iyo derbi kasta oo dayr leh iyo dooniyaha tarshiish oo dhan iyo taswiiro la jecel yahay oo dhan oo kibirka bini'aadmiga hoos baa loo soo dejin doonaa oo dadka madaxweynaantiisana waa la hoosaysiin doonaa oo rabbiga keliya ayaa maalintaas la sarraysiin doonaa oo sanamyaduna dhammaantood way wada baabi'i doonaan markii rabbiga uu soo sara joogsado inuu dhulka si xun u gariiriyo ayay dadku cabsida rabbiga iyo sharafta haybaddiisa ka geli doonaan qorofyada dhagaxyada iyo godadka dhulka oo maalintaas dadku sanamyadooda lacagta ah iyo sanamyadooda dahabka ah oo ay u samaysteen inay caabudaan waxay u tuuri doonaan jiirarka iyo fidmeeraha si ay cabsida rabbiga iyo sharafta haybaddiisa uga galaan qorofyada dhagaxyada iyo qararka meelahooda dildilaacsan markii rabbigu uu u soo sara joogsado inuu dhulka si xun u gariiriyo ka joogsada bini'aadmiga ay naftiisu ku jirta dulalka sankiisa waayo bal maxaa isaga lagu tiriyaa